جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya mid ka mida wargeysyada dalka ingiriiska ayaa daabacay in madaxweynaha cusub ee maraykanka uu qorsheynaya in dal madax bannaan uu u aqoonsado maamul goboleedka shahaadla diriirka ee somalilan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay gudaha magaalada kismaayo guddiga doorashooyinka garabka murtad axmed madoobe ayaa shaaciyay liiska xildhibaanada cusub ee jubbaland wulaadda qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ayaa kelimaad ka jeediyey munaasabadii lagu caleemasaarayey suldaanka guud ee beesha hadame wejiga labaad ee xamlada irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga ee hiiraan
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax arbaca ah taariikhda hijrigana waa siddeed iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya warkaas iyo war kale oo ku aadan faahfaahinno dheeraada oo laga helaya khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay gudaha magaalada kismaayo waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed
ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalle isugu jira dagaal toos ah iyo qaraxa oo ay la beegsadeen cadowga allah ka kala fuliyeen duleedka magaalada muqdisho iyo gudaha degmada xudur ee wilaayaadka banaadir iyo bakool dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadin ah oo lugeynayay xilli ay marayeen deegaanka ceelasha biyaha waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadin ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud dhaawacu waa hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabo maaney maxamed nuur dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo kaasi oo lala beegsaday mid ka mid ah kantaroolada laga ilaaliyo xarumaha muhiimka ah ee maamulka ridada ah ee jubbaland ee ku yaala gudaha magaalada kismaayo kantaroolkani waxaa ku sugnaa ciidamo kenyaan ah waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo kenyaati ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka tirsan ciidamada kenya ee bartaasi kantarool ku sugnaa waxaana dhawaqa qaraxa si aadaha looga maqlay xaafadaha magaalada kismaayo saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu howlgal ay ka fuliyeen degmada hilwaa ee magaalada muqdisho ay ku dileen laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadka ridada ee booliis militaro waxayna mujaahidiintu howlgalkaasi qorshaysan kusoo qanimaysteen labadii qori ee ay ku hubeysnaayeen labadaasi askari ee geesyada tawxiidku ay dileen mahadsanid yaasir mid ka mid a wargeysyada dalka ingiriiska ayaa daabacay in madaxweynaha cusub ee maraykanka uu qorsheynayo in dal madax bannaan uu u aqoonsado maamul goboleedka somalilan marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya sida uu daabacay mid ka mid ah joornaalada ka soo baxa gudaha dalka ingiriiska madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump markuu yimaado xafiiska labaatanka bisha koowaad ee sanadka labada kun shan iyo labaatan ayaa laga yaabaa inuu aqoonsi buuxa siiyo maamulka isugu yeera somalilan wargeyska independent oo soo xiganaya gafil williamson oo mar soo noqday xogahyaha wasiirka difaaca ingiriiska ayaa sheegay in trump ay ku soo dhowda qaadista tallaabadan weliba sida ugu dhaqsiyaha badan williamson waxa uu sheegay in wadahadallo dhowr ah oo ku saabsan aqoonsiga rasmiga ah ee somalilan uu la yeeshay kooxda trump iyagoona u kala kulmay tallaabooyin soo dhoweynaya suuragalnimada in midaasi uu qaado madaxweynaha maraykanka loo doortay afartan sano ee soo aadan wuxuu markaa ninkan carabka ku adkeeyey uuna sheegay in si aada ah uu ugu kalsoon yahay in trump uu arrintan qaadi doono markuu xafiiska la wareego bisha janaayo ee soo aadan haddii tallaabadan ay dhacdo ayaa la saadaalinayaa inuu xoogaysan doono khilaafka u dhexeeya maamulka somalilan iyo xukuumadda riddada ah ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana dhanka kala suurtagal ah in midaani ay caqabad ku keeni doonto cilaaqada u dhexaysa kooxda riddada iyo maraykanka maadaama murtad xasan sheekh maxamuud uusan doonayn in somalilan ay u meel maraan ajendayaasheeda madhaleeska ah iyo aqoonsi raadiska qaatay wax ka badan soddon sano mahadsanid marwan guddiga doorashooyinka garabka murtad axmed madoobe ayaa shaaciyey liiska xildhibaanada cusub ee jubbaland sida warbixintan oo ku faahfaahinaya nuur cali warsame abushayba waxa lagu yeero guddiga doorashooyinka maamulka rirdada ee jubbaland ayaa shalay shaaciyey liiska xildhibaanada baarlamaanka cusub ee jubbaland war ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in toddobaatan iyo shan xildhibaan ay noqon doonaan xildhibaanada baarlamaanka cusub ee maamulka riddada jubbaland xubnahan la shaaciyey liiskooda waxay u badan yihiin xildhibaanadii hore ee maamulkaasi usoo shaqeeyey hawsha dardarta leh ee uu wado murtad axmed madoobe ayaa waxaa looga gol leeyahay in shan iyo labaatanka bishan lagu wado xildhibaanada inay doortaan madaxa maamulkaasi oo mar kale kusoo noqon doono axmed madoobe arrintani ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli weli uu taagan yahay khilaafka ba-an ee u dhexeeya kooxdii riddada soomaaliya iyo murtad axmed madoobe kaasoo meeshii ugu sarraysay gaaray haddii ay u suuro gasho murtad axmed madoobe inuu mar kale noqdo madaxa maamulka riddada jubbaland waxay arrintaasi dhabarjab ku tahay kooxdii riddada soomaaliya taas oo u ololeynaysay in muddahaba in la sameeyo waxay ugu yeereen doorasho qofii cod ah islamarkaana ay tahay mid ay ku qasbayaan gaalada caalamka mahadsanid abushayba wulaadda qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ayaa kalimaad ka jeediyey munaasabadii lagu caleema saarayey suldaanka guud ee beesha hadame cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintan inoo haya الله أكبر الله أكبر الله أكبر
magaalada buurruxne ee walaayada bakool ayaa isbuucan i martigelisay tiradii ugu badnayd mas-uuliyiin iyo hoggaan dhaqan kuwaasoo ka qayb galay xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadame munaasabadda oo socotay ku dhowaad toban saacadood oo xiriir ah ayaa kulmisay marti ka kala socotay ilaa lix wilaayo kuwaasoo kelimaad xafladda ka jeediyey furfurasho iyo soo dhoweynta martida kadib khudbad dheer oo ku bixaysay luuqadda carabiga islamarkaana looga taariikhaynayo beesha iyo halgankeeda jihaadiga ah ayaa goobta laga jeediyey فهي من القبائل الصومال العظام وتوجد في ولايات شتى ومعظمها تسكن في ولايتي بكول وبايا الإسلاميتين وما أدراكم ما تلكم القبيلة إنها قبيلة هضمة المشهورة بالشجاعة والبسالة والإقدام والبذل والعطاء قبيلة شبانها وفتيانها كانوا أعلام الجهاد ملازمين للثغور ثابتين أمام العداء وما من معركة من المعارك الفاصلة في شرق إفريقيا إلا وبعض أبنائها قد استشهدوا أو جرحوا وإلى عمليات الاستشهادية والإنغماسية يتنافسون وما عملية جنرال جوردن منكم ببعيد الله أكبر قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد sidoo kale guddoomiyaha golaha nuqabada soomaaliyeed sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam ayaa dhankiisa kelimaad ka jeediyey munaasabadda caleemasaarka suldaanka beesha hadame waxaana keenay oo intaasoo kilomitraa loo soo kala jaray waa al-ukhuwatu aliimaaniya alislaamiya intaas waa waxaa noo muuqataa in ilaahay subxaanahu wa tacaala badiilkiisa oo kheyr ah inuu ilaahay u sakharay una sahlay hadama maanta inuu midaysan yahay oo uun khilaaf jirin ayaa noo muuqata waayo looma kala harin xufaadii xukamadii hoggaan sare iyo kii hoose hawsha looma kala harin mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ee ka qayb galay caleemasaarka suldaanka ayaa hadallo kala duwan ka jeediyey munaasabadda sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayadii islaamiga baay ayaa ballan qaaday inay wilaayadiisa si wacan ula shaqayn doonto suldaanka cusub sararkahan doori salamada waa inayninka doorin insha allahu tacaala anoo ka hadlow magaaga walaayada islaamiga ee baay iyo dee maylaarahay uu saaxiibadayna rooga nuqabadii naqiibkii ee wakiilkii walaayadana rooga iyo samadoonidis yoona insha allahu tacaala aniba aan hadali hordhan yoona bayce baa galay jazaahum allahu khayran insha allahu tacaala garab shee'ana haddii ilaahay raka walaay ahaan ka qaraabo ahaanna garab shee'ana wajazaakum allahu khayran wabilaahi towfiiq intaasi kadib suldaan maxamed xasan cabdi bunow suldaanka cusub ee beesha ansaarta ah ee hadame ayaa si toosa loogu wareejiyey hoggaanka beesha isagoo u mahad celiyey marti sharafta kasoo qayb gashay caleemasaarkiisa may kale aan mahadnagay dhammaan wilaayaadkii hanu boogaday ninkooy mayba lenaa eedi eedan mahadsantin hadhowaada dadsanjeelankoytan ilaahay idin shay may rajeeyay inti ilaahay un roga inkasam oo aniba karaankay ba'e in aan wilaayaad kala shagay kala shagay si wanaagsan aan kala shagay maanaha
sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga bokool ayaa suldaanka cusub ku wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam qori iyo booshkiisa iyo gaari qooqan ah
waa dastuurka islaamka kan uunu dartisa shahiidahaynu yaalkan hoong nagadahayaan jabroogan gorooban nagadahayaan i waay may kaloo guddoonsiiyey insha allahu tacaalaa suldaanka raayat tawxiid oo ku turjumaas raayat nabi sala allahu alayh wasalam oo ah raayadii rasuulka sala allahu alayh wasalam kitaabka iyo raayada islaasimaaya insha allahu tacaalaa may ku wareejiyey suldaanka mar kale kitaabkaas iyo raayadaas borigilka difaca fadi kolay arag haytan allahu akbar waa qori oo useebe arag haytan beerlaabe kanamay waa booshkii oo qasnadihii iyo rasaastii ka jaran insha allahu tacaalaa gaari qooqunge useebe oo hadda banaanka un surun furaajayna galanta kahaayay ya ka wareejiya insha allah
ugu dambeyn abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bokool ayaa dardaaran muhiima u jeediyey beesha hadame way ballano walaalayaal haddii sanatiin beella ansaarta ee hadame shicaarkii nagadoy shicaarkii cumar bnu khadaab radi allahu canhu oo qiimaha badanaay naxnu qowmun acazana allahu bilislaam famahma btagaynaa alcizata min gayrihi adallana allah oo kama qaal cumar bnu khadaab shicaar sheeshaasahay unumay baahna rajaray qoom ilaahay ka cizaay ilaahay ka sharafi diinta islaamka haddii una sharaf ku raadina meelo kitaabka ilaahayn haynana ilaahayna duleeye taas marka shicaarkin haado insha allahu tacaala jazaakum allahu khayra jazaa taasna kolaysiin dardaarmaana
ugu dambayntiina wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga hiiraan waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa si dardar leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaana fagaare ku yaala degmada buqa qable lagu gubay waxyaabaha mamnuucaadka ah iyo waxyaabaha dhacay moobeelada shaashada iyo waxyaabo kale oo dhibaato ku ah nolosha qofka muslimka ah sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta fagaaraha ah ka hadlay ayaa kula dardaarmay ganacsatada degmada buqa qable inay allah kaga baqaan waxyaabaha ay ka ganacsanayaan meel aad joogtaba alla ka baq haddii aad habeen joogtid haddaad maalin joogto haddii aad dad la joogto haddii aad keligaa tahay waa in taqwada allah subxaana wa tacaala qalbigaada ku jirto ataqwa haahuna uu nabiga yidhi qalbigiisuu ishaaray marka taqwadu lebis la qaatana ma aha waxaa weeyaan waxaf laga sheegtana ma aha waa shay qalbiga dega weeyaan marka qof kastoo muslim ah rag iyo dumar inuu rabbiga horta subxaana wa tacaala ka baqo fi siri walcalaaniyata alla kaga baqo midda kale waxyaabaha munkaraadka ah ee haddu ciidamadu ay soo qabteen oo meesha keeneen intaan lasoo qabanin ka hor haddii ilaahay baa naga reebay nabadoon axmed jihaad iyo nabadoon cali abu caaisha oo goobta ka hadlay ayaa iyagana si weyn usoo dhoweeyey wejiga labaad ee xamlada ka socota wilaayada hiiraan waxyaabaha ummadda waxtarkeedaane sii wada waxaa kaloo mahadcelinaya wilaayada hiiraan oo aad iyo aad gacanta hoos ugu gelisay dadka waxyaabaha dhacay haya oo aqal aqal ama farganacsiga meel walba gacanta geliyayna waa u mahad celinayaa waxaa la rabaa inaan garab istaagno oon garab istaagno oo annaga qashinka meesha ku jiriya walaalkeenna ku laxa jeclaysana lacagta uga jirto sii dhagrana war hebelow keen balan dhahno saabuun iga gad waa fiirin dheydkeeda hadday xunta oo aniga hoos ii siiye walaalow maxaa kuu haray kan waalahaa ahaan leeyahay waa in lagu dadaalaa oon la shaqaynaa dadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan allaha meeshan isugu kaana keenay waayo waxay meeshan kutusaysaa in shareecadii islaamka amaraadkii ka soo baxay meeshan ayaad uga jeedaa waad u jeedaa ummadda waxa meeshan yaalla ee qashinka ah ee ka mida waxyaabihii dhacay walaalayaal waxaan idin leeyahay ganacsatada islaamka ah ee soomaaliyeed hal ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka cabsadaano ummaddan ilaahay ayaa irsaaqa irsaaqadooda rabbi ayaa soo dejiyey laakiin ganacsatadu mas-uul ayay ka tahay mas-uuliyad ayaa ka saaran wax ayna naftooda iyo ilmahooda ayna la rabin walaalayaalow waxaan idinka codsanaynaa inaan dadka lagu qaldin oo layska ilaaliyo sidoo kale waxaa goobta fagaaraha ah ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada degmada buqa qable iyagoona ballanqaaday inay la shaqaynayaan lajnada loo xilsaaray fulinta wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ilaahay ajira ka siiya nimanka xisbada waxaan dhihi lahay ka ganacsato ahaan waan soo dhowaynaynaa wakhti walbo kontaroolkan ha joogteen ay ka caajiseen dadkay dan u tahay annagay dan noo tahay maxaan ku yidhaahdaa ummadda isticmaalaysa ay dan u tahay alxamdulilah maanta waa ujeediin waxaa horteena yaalla tanfiidkii xamladii irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad tanfiidkeeda ayaa maantaan fadhinaa galabta ilaah baa ku mahadsan suma waxaa ku mahadsan dhammaan ladnidii u xilsaarneed alxamdulilah marka maanta alxamdulilah ilaaha mahadiskale haddii ay ummadeenni waxyaalihii dhibaysay maanta horteenna ay yaaliin haddana diyaar ah unahay haddaan nahay ganacsatada degmada boqa qable in aan la shaqayno maaragtay maxay dhammaan qolooyinka ku shaqada leh in aan u fududayno la shaqayno ayaan diyaar u nahay tan iyo markii wilaayada hiiraan ay ku dhawaaqday in la gudagalay wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas si dardar leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada mahadsanid cabdi qani warkii subaxnimo oo saako arbaca idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalusna saaka waa naga intaa